barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda oo si toos uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban hirarka efamyada geeska afrika iyadoo caalamka oo dhan aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaali com
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa maalin arbacaah afarta bisha oktoobar sannadka laba kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idiin kala socotiin doona saare cabdi axmed iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mida waraysi ka hadlayo nin muusiga tuma oo goobaha laga shaaheeyey ee magaalada boosaaso dhallinyarada ku madadaaliya waxa uu afkiisa ka tumaa qaar ka mida heesihii hore iyo kuwii dambaba
marka anigoo yaraan bilaaba bahashan laakiin saa ma uu raaci jirin laakiin haddeer ma aragtay laakiin an naftirkaygaaba jecel bahasha ma aragtay markaan tumanaya anaga ku raaxaystaba no dad kalab intay ahayn aniga nafsi ahaanteed ma aragtay aba ku raaxaysta bahasha markaan garaacayo waxaa kaloo dhegaystayaal aad maqli doontaan dhallinyarada ku nool magaalada nairobi oo ka hadlaya caqabada ay sheegeen inay ka soo waajeen dhinaca labiska casriga ah ee muddooyinka dambe ay isticmaalaan qaar ka mida dhallinyarada soomaalida ah ee dalalka dibadda ku nool
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan oon meesha ka marnayn oo xiise gaara iyaguna leh kaalimihii heesaha oo aad barnaamijka ku maqli doontaan
yaa salaam waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka gudihiisa sidoo kale dhegaystayaal waxaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa ku sii jeeda maanta oo arbaca ah las vegas halkaasi oo uu ka socdo baaritaanada la xiriira waxaa nin dabley ah u geeyey inuu goob xaflada oo muusig laga tumayay oo hoteel qol dhexdiis ah uu ku dilo in ka badan konton iyo sideed qof iyada oo markii dambena uu naftiisa dilay waxa aan ku sii soconnaa goobta ay wax ka dhaceen iyo dadka ka soo badbaaday dhacdadaasi sidaasi waxaa yiri madaxweyne donald trump oo isagu maanta socdaalkiisa rajeynaya inuu halkaasi ku gaaro waxa uu sidoo kale sheegay madaxweynaha inuu la kulmi doono laamaha amniga isaga oo wax ka weydiin doono sida uu yiri sababta keentay in dhacdadan ay dhacdo deg degna looga jawaabi waayey waxa uu madaxweynaha sheegay inuu wakhti ku dhumin doono amaba uu joogi doono las vegas madaxweyne trump ayaa sidoo kale waxa uu ku sharaxay oo uu ku sheegay ninkii falkaasi dilka a geystay inuu ahaa nin jiran islamarkaasina waalan waxa uu sidoo kale sheegay in dhacdada arinta ku xiriirta ee ah go-aanada laga soo saarayo hubka iyo heesashadiisa dalkan maraykanka ay tahay wax dib loo dhigi doono
hogaamiyaha mucaaridka sharci dejinta dalka kambodiya ayaa dalkaasi iskaga carartay kadib markii waaran qabashaha loo soo jaray iyadoo ku eedaysan qorshe dowladdu ay xukunka looga tuurayey mu soja oo ah hogaamiye ku-xigeenka cambodia national rescue ayaa dalkaasi ka baxday salaasadii maalinuu kadib markii ra-iisul wasaare hunsing uu ku goodiyey inuu tallaabo ka qaadi doono dadka ka qayb qaatay qorshahaasi la tilmaamay inuu ahaa mijaxaabin dowladda lagu mijaxaabinayey hogaamiyaha xisbigan oo la yidhaahdo c n r p ken soja ayaa laga qabtay gurigiisa bishii sebtembar saddexdeedii iyagoo lagu eedeeyey khiyaamo qaran
duhur wanaagsan intiina nagala socoto geeska afrika guud ahaana caalamka waxaad naga dhagaysanaysaan barteena internetka ee v o a somaali dot com aan ku bilownay goobaha barkulanka bulshada iyo xarumaha laga shaaho waxaa qaar ka mida ku caanbaxay bulshada soomaalida dhexdeeda iyagoo inta badanna ay kula wadaagaan sheekooyin iyo weliba waayaha kala duwan ee nolosha cabdiqaadir axmed xuseen waxa uu magaalada boosaaso dhallinyarada ku madadaaliyaa muusig oo afkiisa ka tumo waxa uuna u warramay wariyaha v o eda ee halkaasi yuusuf maxamuud yuusuf
cabdiqaadir axmed xuseen waxa uu ku nool yahay magaalada boosaaso waa fannaan afkiisa ku sameeya muusiga wuxuuna isticmaalaa muusiga loo yaqaanno armonikada kaasoo afkiisa kaga sameeyo heesaha la qaado hadda iyo weliba kuwii hore oo ay fanaaniinta qaadaan ama ay qaadi jireen balse kuma luqeeyo isaga heesahaasi cabdiqaadir axmed ayaa dhallinyarada magaalada boosaaso ku madadaaliya muusigaasi oo afkiisa ku sameeyo isagoo hadba heesta ay ka dalbadaan dhallinyaradaasi ku muujinaya muusigada yar ee afkiisa uu ku sameeyo haddaba v o a ayaa kula kulantay magaalada boosaaso waxayna wax ka weydiisay cabdiqaadir muusikadaasi iyo weliba sida uu ku muujiyo heesahaasi laxankooda waa mahadsan tahay baashaan waxaa la yidhaahdaa harmonika la yidhaahdaa waxay ka mid tahay mu- inta musiciankii la tumo inta ugu codka macaan bay ku jiro ka mid tahay waxaa arrintan filayaa fiisa armoonaha ka xabad kala saarto oo saa loo welwelijiyo tanna waa eedoo yar weeye harmonika la yidhaahdaa dad badan baa isu weydiinaya ee axmed ee waxaana aad afka ku qabanaysa armonigan ee kadib aad heesaha kala duwan aad ku bedelayso bal bahashan marka hore warbixin naga si codkeeda markaa maqashid adaa wax dareemayay micnaha waad dareemi karaysaa codkeeda markaan ku maqlisiyo haddeer habkisay u dhacaysa iyo maarata heestii iyo muusigiina eeda un baan ka samaynayaa ma garatay marka heestee baa isleedahay hadda waa ku tijaabinaa haddeer muusiga waxaan ku tijaabinaynaa heestii ay qaadi jirtay alaam raxmade marxuumad la oran jiray shamse cumar haydra marka siwaasalow baan ku tusaya haddeer waxaan ku leeyahay ka waran baran waa muusigii hees waxaa ka dhiman oo keliya ah in he- Durbaankii iyo durbaankii wixii- wixii baa ka dhiman okay okay Waaye, shaqadan eh, ama eh, hawshan goormaa bilowday hawshaan wallaahi anakoo yaraan bilownay hawshaan ma kasi macnaha annaga waxaan nahay mataqaanaa ragga oo fa- fa- familkeenna u badnaa oo muusikishinka mogta habka muusikada loo tumo suksofonka bateriyada xataa heesaha waa ku jireen marka anagoo yaraan bilaabay baashan laakiin saa ma u raaci jirin laakiin haddeer maaragtay arag asxaabteeda dhehniyo baashi maxaa u daysay saan wey kan wey sidaan hadda kusoo bilaabay baashi laakiin an naftirkeygaaba jecel baashi maaragtay markaan tumanayo anaga ku raaxaysaba no dad kalab inta ahayn aniga nafsi ahaanteeda maaragtay aba ku raaxaysa baashi markaan garaacayo Eh, inta badan goobaha aroosyada oo kale baa la tagtaa bahashan waa lagaaga yeeraa bal muusiga eh, sidaad u garaacdo iyo aroosyadaasi waxyaabaha ka bedeshay eh, dhallinyaradii muusigiyaasha ee soo qaadan jiray sameecadaha waaweyn heesaha ee falaashay ku soo qaadan jireen malaha waxaa moodaa in laga kaaftoomay laga kaaftoomay wey aad iyo aad looga kaaftoomay waayo waxa wey baashan codkeedana waa dheeryahay ma gasti meel haddana oo kooban baa lagu tumayaa badanaaba ma garata marka waxa waaye dadkiiba maaragtay baashan bay ka heleenba
qalabkan afkaad gelinaysaa bal saad eh, uga siinayso saad uga siinayso ama uga garaacayso ma afka uga garaacaysaa mise sidaa ujeedid maaragtay neefteeda maaragtay ayaa xukumaysa bahalkan marna hogo marna baag waay hore iyo gadaal way neefta ma wax meel la taabanayo iyo jini iyo wax male bas waxaa ku xiran tahay afkaaga iyo neeftaada neeftaa ku xukumaysa eedaa ah hor marna hore u dhegeyso marna gadaal u dhegeyso ma garatay Waaya, markan waxaan rabaa inaad hal mar qac ka siiso heesta astaanta qaranka soomaaliya
Okay.
Eh, axmed markan waxaan rabnaa bal dhanka jacaylka dhallinyaro badan baa boosaaso kula kulantaa goobaha maqaaxiyaha inta badan dhallinyarada waxay jecel yihiin heesaha kala duwan ee jacaylka aad eh, muusiga u garaacdo bal marka hore marxaladda dhallinyarada xilligan iyo heesahay ku weydiiyaan kuwee bay ugu jecel yihiin ay xilliga eh, dhallinyaradu ay goobaha maqaaxiyaha ay fadhiyaan islamarkaana ay ku jiraan eh, xilliyada nasashada wallaahi inuu dhalinyarada badanaa haddeer waxaa lagu kaxsan yahay farxiya fiska Farxiyo fiska.
haa farxiya fiska aad maaragtay Aa, calankeeda uu shidan yahay maalmaha ma gastai marka haddaa taa markaa ku dhufto maxaa ka qabtaa diyaar
wadnaha waay wadnaha
Thank you.
axmedow dad badan baa waxay dhahaan dhallinyarada qaarkood axmed wuxuu ku caanbaxo keliya in muusiga keliya uu garaaco balse isku tihiin heesaha markii la qaadayo heesaha adeer ma isku fiican heesaha heesaha badanaa aniga ma- ma qaado laakiin waa sameeyaa waa qoraa xataa makasi xataa waxaan arkay heesa maarag dad aan siiya arkay maarag laakiin aniga muusiga sheenkaasaan Garaacaysaa.
ka dhawaajiyaha Eh, waxaan rabaa axmed inaan ku weydiiyo eh, heesaha oo idil oo fanaan uu qaado dhammaantood ma wada garaaci kadhaa waan garaaci karaa heesaha haddaan ma maqla maaragtay waan garaaci karaa haddee radaarita xataa samatar waa kuu tumayaa bashiir waa kuu tumayaa rag faaweenkii aan samayn jiray xataa heesaha dhib dhan kuguma dhib dhanba igu mahay waa maqlayaa dheg isla markii yuusuf maxamuud v o a boosaaso
waa hagaag dhegaystayaal mar kale ayaadanu leenahay dhammaantiinba duhur wacan oo wanaagsan waxaad dhegaysanaysaan idaacadda duhurnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington tan iyo markii ay bulshada soomaalidu ay usoo tacabireen dalka dibaddiisa waxaa jira isbeddel kala duwan oo ku imi waayaha nolosha iyo weliba isdhexgal ay la sameeyeen dhaqanada kala duwan ee goobaha ay ku nool yihiin haddaba dhallinyarada soomaalida ah ee ku nool magaalada nairobi ayaa tilmaamay inay caqabad ka haysato dhanka lebiska gaar ahaan kan casriga ah ee ay dhallinyaradu muddooyinka dambe ay isticmaalaan amaba ay ku lebistaan wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed ayaa la kulmay qaar ka mida dhallinyarada ku dhaqan magaalada nairobi islamarkaana arrinkaasi kala sheekaystay waxaan ku suganahay goob ay isugu yimaadeen koox dhallinyaro ah oo ku taala jidka tobnaad ee xaafadda islii ee magaalada nairobi dhallinyaradan oo halkan aan kula kulmayo waxay ka hadlayaan caqabado ay sheegeen in toddobaadyadii amaba muddooyinkii ugu dambeeyey ay wajahayeen oo ku aadan dhinaca labiska iyaga ayaa noo sharxi doona magacaaga marka hore bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waxaa la yidhaahdaa liibaan waxaan deganahay xaafadda islii waxaan ka mid ahay dhallinyarada xaafadda islii ku nool Een, liibaan ka waran islii iyo dhallinyarada xaalkood een, alxamdulilah dhallinyaradu way ku barwaaqaysan yihiin inkastoo caqaradayda iska jirta Haye.
Een, waa labiska dhinaca labiska arrinta waxayna dhex taalaa dumarka iyo waalidiinteena gabdhihii waxay rabaan fanaanada yaryar inaan soo gashano jeegada aan jirano een, surwaal beeb aan soo gashano oo halka dabadeena waxaa ka hadlaysaa dhanka labiska caqabada idinka haysta ha aad iyo aad dhanka labiska caqabada naga heystaa ka hadlaya haye sabab maxay tahay caqabada Een, gabdhihii waxay rabaan in aan dhar isku dhadhegan soo gashano waalidkiina ma ogolo jeega in la jarto surwaalkii aa ku dhejisid dabada aa ka xiratid beeb aa gashatid marka gabadha waxay leedahay saanaa ka helaa saan usoo labiso haye hooyana markaa xaafadda kusoo laabta waxay leedahay maxaa waxaan ku geli maandho marka tala meesha ku wareersan tahay marka waa waxa weeye caqabado dhanka labiska ayaad eh, ku wareersan tihiin waxaad tiri eh, gabdhihii waxay rabaan in dhar eh, idinku dhegan ay- ay- aad xidhataan waalidkiina waa idiin diidan yihiin aad iyo aad aad iyo aad arrintaas waxaa sii dheer gabdhaha marmar outina iska rabaan Een, mushaarkiina waa yaryahay marka carqaladahaasaa iska jiraniyo marka eh, dhibaatada dhanka labiska goormuu soo bilowday Een, ilaa in muddo waayahan dambeba waa waa- way socota ilaa ay dhowr sano marka oo kaasiito arrinta waa halkaasay maraysaa marka ma eh, dharka ay xidhaan dhallinyaradu ma dhar- dhar gaaray leeyihiin Een, dhar gaaray leeyihin ha because of surwaaladan beybka isku dhadhejino dhalinyar ahaanteen anaga a xirano oo payb ka dhigano payb waxaa la soo dhudhuubiya micnihiisa oo aan lugti la soo ekeysiino anaga unba noo gaaya because of waa yeel iyo waalidiinka lama xirtaan marka dhalinyaradu way xirtaan surwaaladaas een, dha- koley lebiskaasna dee qofkii wata anaga unbaana lagu tuhmaya dhalinyaraa laleeyahy markii lebiskaas la arko marka waalidku dhar noocee ayay doonayaan in- inay dhallinyaradu ay xidhaan Een, waalidka waxay doonayaan dhar xoogaho jirkaaga aana sawiraynin Ay.
waalidkaana saxan oo because of diinteena waxay qabtaa dee jirkaaga haddaa dhar sawiraa qabtid inaa qaawan tahay Een, dee iskhilaafa dhacaya waalidkiina xaafaduu madax kaaga galaya wuxuu ku leeyahy maandhow dee saan hayeelin oo maalin buu ku waaninaya habeen walbo gabadhiina markaa xagga tagto waxay ku leedahay adiga ma labisanaysid way kaa dhacsan tahay wuu shidan yahay Een, sheeko kale wadaa ay aad umaadsantahay magacaaga magacayga waxaa la dhahaa maxamed cabdulaahi haye kusoo dhawow barnaamijka dhallinyarada waa dhowahay mahadsanid Een, marmar waxaa laga yaabaa labiskaada een, gabdhaha waxaa laga yaabaa labiskaada inay kugula raacin marka waxay u baahan yihiin dharkan labiskan oo hadda finis jiniska la dhaho maxaa la dhahaa oo jejeexan iyo jeegada inay ku jaran tahay oo micnaha si fiican u suwaagaraynaysa rabaan anigana micnaha waa xoogaa khamiiskayga isku taagaa marka een, marka qacda horeba gabdhaha waxay qiimeeyaan labiska wiilka haa markay saa ku arkaanbo labiska hadday arkaan qof maxaa la dhahaa een, surweel pipe wato ama funaanad iyo maxaa la dhahaa tinto een, maxaa la dhahaa sida annaga u jarano u jaran tahay waa ay kugu raacayaan marka haddii arkaan qof kaleeto maxaa la dhahaa khamiis ka wato ama dhar een, holof holof oo dhar caadi iska wato maxaa la dhahaa waxaa la- waxaa laga malaynaa qof aan micnaha een, magaalada ka dhacsan oo maxaa la dhahaa oo maxaa la dhahaa mar dhoweeto micnaha een, een, magaalada soo gala marka saameyn intee la eg bay arrintan idinku yeelatay wallaahi Dadku isku arrintan arrintan horta saameyn badan bay nagu haysaa laakiin maxaa la dhahaa een, inkastoo marmar waxaa marmarna waa inaan surwaaladan iskugu tuuranayn ku khasbannahane een, marmarna dee khamiiskeenna ma dhigi karno waa een, dharkaa iska wadane aad aa mahadsan tahay magacaaga Eh, magacaygu waa maxamed marka dhallinyarada saaxiibadaysa ay ka dhawaajiyeen unbaan maaragta anigana la raacsanahay sababtoota dhanka labiska dhib aad u weyn baa naga haysto waalidka iyo dumarkii yaan isku keeni la'nahay waayo waalidka waxay ku leeyihiin waxay rabaan dhar akhyaar ah oo dhar waaweyneh oo maaragtay khamiis iyo sarwaal maaragta anqabu ka kore sidii diinta ay waafajaan inay sameyno dhallinyarada dumarkana waxaas ma rabaan oo waxay rabaan dhar maaragtay sarwaal dhontaaj la dhihi oo maaragtay kor kuu joogi iyo dhar jexjeexan oo finish ah iyo maaragtay funaanad yaroo dhabkugu ee bayb ah iyo waxaa slim fiidka inaa xidhato oo timahana jeega a u jarato siday u baahan yihin dumarka waa saas waalidkana saasay u baahan yihin marka labada labada geesba waraar aad u weyn baa naga haysto marka dhinac aan raacnona waan garan la'nahay marka haddii maaragtay khamiiska iyo dharka maaragtay waalidka iyo diinta ogosha aad qaadatana dumarka waxay ku leeyihin xorow baa tahay oo warkaa xorow kuma rabiyo kan waay waxaas bay ku leeyihiin haddii maaragtay dharkooda aad raacdana dee waalidkii maaragtay guriga wejigooda farxad kama dareemaysid xagga ilaahay wejigooda marka niyo wareer aad u badan baa naga haysta xagga maaragtay labiska marka maxaa xalka xalka muxuu yahay see u xallin ka dhaa kolley ani ahaanteyda xal waxaan dhihi lahaa labaduba dhexda ha laga istaago Eh, dhar maaragtay waalidkana waxoogoo farxad geliyo dumarkana waxoogoo maaragtay soo jiidasho u yar samaynayo ha la xirto xaggii xaggabo aad aa mahadsan tahay oo aadaa mudan waa tahay intaas aan kaga gudubno wariyaheena qadar maxamuud xareed oo la kulmay qaar ka mid a dhallinyarada ku dhaqan magaalada nairobi weli waxaad nagala socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o a washington haatana kusoo dhowaada codka caaqil yara iyo heeska ruux caashaq ruux ruux caashaq
yaa salaam ruux ruux caashaqa ah waa intaasi aan kaga soo gudubnaya weliba codkii caaqiliyana dhegaystayaal waxaad ku dhegaysaneysaan idaacadda duhurnimo ee v o a idinka imanaysa washington haatanna aynu isboortiskii iyo weliba dhinacii kaalmaha ciyaaraha aynu eegnay waxaa inoo hayaa nuur xasan nuur
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha ee idaacaddeena subaxnimo birri galab iyo habeen dambe dhegaystayaal waxaa dhici doona ciyaaro ka tirsan isreebreebka koobka adduunka ee lagu qaban doono sanadka soo socda dalka ruushiya ciyaaraha ugu xiisaha badan ee dhinaca isreebreebka ayaa waxa ay ka dhici doonaan qaaradda latiin america xulalkuna waxay isu arki doonaan sidan boliviya waxay la dheelaysaa xulka brazil uruguay ayaa aadi doonta venezuela argentina waxa ay gurigeeda kula ballansan tahay beru jili iyo ekwador ayaa fooda isdari doona halka baraguay iyo colombiyana isla ciyaari doonaan haddaba waxaa waryaheena gobolka minnesota maxamuud mascade aan kala sheekaysan doona ee mascade ee ciyaarahani aan hadda sheegay tan ugu xiisaha badan ee isha lagu hayn doono waate waa kulanka dhex maraya ee argentin iyo beru labadan kooxood waxay leeyihiin mid afar iyo labaatan dhibcood kaalinta afaraad waxaa hadda fadhisa beru oo gooltirsi kaga sarraysa argentina kooxda kaalinta shanaad ee marka labada kulan ee ka dhiman isreereebkan ay soo gabagabowda gashaana waxa ay aadi doontaa isreereeb ay la geli doonto ewaddanka new zealand marka waxaa xusid mudan labadan kooxood ee kulanka ay ciyaarayaan waxaa iyaduna kaabiga ku haysta kooxda jili oo iyadu saddex iyo labaatan dhibcood leh jili kulanka iyadu ay ciyaarayso waxay la ciyaaraysaa ekwador gurigeedana ku ciyaaraysaa marka haddii ay suuro gasho labadan kooxood ee baraguay aan idhaahday argentina iyo beru wax bareejaa haddii ay galaan labadaasi min shan iyo labaatan waxay markaasi suuro gelaysa in jili ay kaalinta afaraad iyadoo halkaa ku caririsato argentina iyo beruna ay markaasi kasii hooseeyaan waxaa kaloo xusid mudan kulanka kama dambaysta ah ee tobanka bisha la ciyaari doono waxa uu beru la ciyaari doontaa colombiya gurigeeday ku dheelaysaa markaasi halka kooxda argentinana ay markaa la ciyaari doonto ekwador oo guriga ekwador ay tegi doonto marka murow ilaa iyo hadda kooxaha la yidhaahdo argentina peru iyo chile cid ay u caddahay inay koobka adduunka ka qayb qaadan doonto ma jirto marka waxaa laysku heysta ayaa ahaa hal boos oo ah booska shanaad maadaama shan koox maaragtay ay u bannaan tahay latin america ilaa iminka brazil ayaa soo baxda uruguay colombia peru iyo argentina ayaa marka maaragtay isku haysto waa sidaas weliba kaalinta afaraad iyo shanaad waa laba waa laba boos kaalinta afaraad qofkii gala oo beru hadda ay fadhiso si otomaatica ayuu soo baxaya laakiin meesha dhibaatada ka taagana waxay tahay booskaasi ayaa ciddii xaqiiqsanaysa ilaa iyo hadda aysan caddayn marka laba boos ayaa waxaa isku haysata ugu yaraan afar qaran oo xataa baraguay oo kow iyo labaatan dhibcood ayaa iyada lafteeda fursad haysata waayo labada kulan oo u dhiman haddii ay badiso kooxahana ay qaarkood sii birirhaxdaan ama bareejooyin ay galaan xitaa waxaa dhici karta inay ka faa'iidaysato oo ay tagto toddoba iyo labaatan dhibcood aad iyo aad marka lama oga sida waxa noqon karayaan laakiin waa la kala horeeyaa argentin maadaama ay messi haysato ciyaartoy fara badan oo wanaagsan ay haystaan waxaa suuragala inay peru booska kala baxdo oocaan qaaradda latin america way adag tahay waan ogaan doonaa mascaddow haddii argentiin oo ka mid ah xolalka ugu caansan dhinaca kubadda cagta marka ay timaado koobka adduunka ay ka hari doonto sanadkan iyo haddii ay soo bixi doonto dhegaystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa waxaana iga qayb galay waryaheena gobolka minnesota maxamuud mascaddow
nuur xasan nuur buqaare aad buu u mahadsan yahay isaga ayaa nala socodsiinaya xubinta ciyaaraha markana waxa aad ku soo dhowaataan codkii baxsanaa ee bahawr raxmade maxamed saleebaan tubeec
waa hagaag dhegaystayaal codka maxamed sulaymaan tubeec heestaasi dhegaystayaal ayaa gabagabo u ah idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta halkan si wadi jira idinkala socodsiinayeen saare cabdi axmed iyo anigoo cabdixakiin maxamuud jiro tan iyo intaynu idaacadda galabnimo afarta isugu iman doonna waxaynu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo